waxaa noo kin keenay kalgacayl aan idiin qabnay iyo shaqada quruxda badan ead ka qabateen magaalada muqdisho maalmihii koobnay ee aad joogteen oo dadkii soomaaliyeed soo jiidatay waxaad aheedeen waxaa ka jawaabay shacabkii shacabku marka cidda xunna way sheegaan cidda fiicanna way sheegaan habdhaqanka bini'aadamka aad kula dhaqmaysiin iyo soo dhowaynta iyo sidaad ugu dhimrinaysiin ayaad dadku soo jiidatay maxaa yeele dadku waxay barteen hadday arkaan tuuta xabaday ka sugu jiraan marka hadda tuuta aan xabad ayaga ku ridayn laakiin cadowga ka celinaayo ayay arkeen moobeelladoodii bootooyinkoodii baabuurtoodii lacagahoodii iyo farqaha ku sitaan ayagoon welwel qabin taasna waxaa waaye alle mahadiis ka sokowna idinkaa iska leh marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee garwaaqsaday amniga caasimadda inaan leenkaaga maarmin maadaama culays uu jiray culayskii jirana idinkaa daboosheen waxaan aad iyo aad idinkaaga rajaynaynaa habdhaqanka aad had nagu bilowdeen ood nagu soo baadiseen inuu sii joogtaysiin haddii ilaa yidhaahdo